kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqadaadda toddobaadka waannu toddobaadkan ku soo qaadanayno cabashooyinka ku aadan xuquuqda muwaadinnimo ee soomaalida dalka kenya oo ay hadalhaynteedu aad isu soo taraysay toddobaadyadii lasoo dhaafay barnaamijka waxaannu si gaar ah ugu eegaynaa waxa ugu wacan in soomaalida kenyaanka ah ay ku dhibaatoodaan helista aqoonsiga muwaadinnimo ee dalka kenya ee ay xaqa u leeyihiin sababaha ka dambeeya in imtixaan gaara la mariyo iyo in qaarkood loo diido kaarka aqoonsiga ee muwaadinnimo ee loo yaqaano kibaandhaha iyo baasaboorka amaba ay muddo dheer ugu qaadato helistooda fu'aad xuseen maxamed waa xildhibaan ka tirsan golaha degaanka ee xaafadda islii waxa uu marka hore ka hadlayaa ilaa iyo inta uu kala socdo cabashada bulshada soomaalida ah ee dalka kenya soomaali sooma soomaalida oo maaragta kenyada joogta oo kenyaanka ah oo ay haystaan kibaandhaha kenyaanka ah iyo qolada oo maarata kenyaanka oo dhashtay ayagana anaga oo soomaali ahaan aan u dhalanay hataa macnaha waa la isku dhibaa baasboorka dadka way sii kala waa lasii kala doortaa waxay ku kala doortaan dadka oo maarata oo kenyaanka oo asliga ah waxay dhahayeen hataa interview ma galayan markiiba kibaandhooda baasboorkooda waxay helaan week laba week ka bacdi way helaan kenyaanka asliga ah waa kuwan oo kikuyada iyo jalwada iyo kulli waa lasiiha laakiin soomaaliyada marka la arka waxay dhahayn meeshaan lacagaa soo gashay lacag ay haminayn marka interview iyo wareeriis ay kugu bilaabayen in lasdaba jiida oo macnaha oo oo muddo ay qaadata oo lasdhiba cid kuu doodaysa oo macnaha oo dadkii soomaalida oo u doodaysana ma lahan marka aadaa loo dhibaa soomaaliyada meesha baasboorka hadday tahay soomaali ahaan aba la fiirsaa mawi qofka lama fiirsada fu-aad ayaan mar kale weydiiyey waxay isaga ahaan la tahay in ay ugu wacan tahay sababta soomaalida loogu fududeyn waayiyo kaarka aqoonsiga iyo baasaboorka maadaama ay yihiin dad muwaadiniin ah iyo bal in ay arrintu salka ku hayso in la kala saari waayey soomaalidii kenya iyo soomaalidii soomaaliya ka timid ee dalkaasi ku qaxday ee qaxootiga ku ah kala saaris maaha cashay waxa waaye kenyaankan waxay barteen in lacag oo soomaalida laga cuno soomaalida hadday arkaan waxay aaminsan yihiin in soomaalida ay lacag ay wadaan saas darteed ayay u dhibaan hataa kii oo kenyaanka oo u dhashtay hataa oo wax kasta uu yahay oo xaanshiyaalkiisa wixiis dhan uu wata way dhibaan ma haysana dad oo macnaha oo xuquuqda oo maaragtay oo soomaalida ugu hadasho si fiican malaha aniga hadda aan kula hadlayo xildhibaanka ah xaaskaygii waa lagu dhibay interview inay marta looma baahneen maxaa yeelay aniga meesha ku jiri ani mar waa soo qaati gadaashoodaan soo qaati filekayga meesha la geliyey in filekayga ay kula soo baxaan ala rabay soomaali ahaan ay u yeeleen marka way fiiriyeen waxay dhaheen kalarkeed ay fiiriyeen waxay dhaheen qoftan waa inay interview gashaa interviewdii waa isdaba jiitay laba bilood kadib aa laysiiyey interviewgi marka caashi waxay wax meel oo khartaato ka taagan waaye oo dawlad ahaanta ah waxaan waxaa loo baahan yahay dawlad inay maaragtay oo soomaali ahaan aan u adress garayno oo laga hadla meel kasta aad martid hataa ceelboorahada mar ceelboorada markaa hadda tagtid dadka kale kenyaanka dadka kale oo maaragtay oo baasbooradooda wataan toosay umarayan lakin kii soomaali ah waa la dhibaa dhanka tanzania sidaa sidaas waay ayadan ayadoo adoo baasboorka kenya aad wadatid waxaa lagu leeya intee ka imaad intee u socotaa bakuubiyaad arki oo u weynaayo meeshii waxaa lagu leeya kan meesha u weyn arag kadib maaragtay aad ka hadlay dadka dadka dhib waxaa waaye dadka oo macnaha oo xafiisyada fadhiya ayaa wax barteen matyangi isaga maaragtay midkaan wasiirka oo minister interiorga ah wuu shaqaynayaa laakiin dadkii oo hoos jireen ayaa la fahmaynin markas waa laga hadlay maraa citizen t v hataa oo waxaas ay record garaysay waa la fiiriyey wixii dhan waa la arkay inta dadka la dhibaay oo baasboorada dadka lagu dhibaay waa laga hadlay haddana midka oo baasboorada weyn wuxuu dhahay dadka waa in la siiyaa baasbooradooda saddex wey ka bacday mise maaragtay qofka wixiis waa in loo documentigiisa oo loo loo dhaqsiyaa nuur cabdow waa sharciyaqaan u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha waxaana uu ka mid yahay bulshada soomaalida kenyaanka ah ee dhibaatada kala kulmay helista aqoonsiga muwaadinimo ee dalka kenya dadka kenyaanka waa ka duwan yihiin dadka afartan iyo labada qolo kale qabiil kale ee degan kenya gaar ahaan marka la dhahaa sharciga sharciya sharciyada ama sharciga la qaato oo waraaqaha documentary sharciga la qaato sida kibandarka waraaqda dhalashada ama baasboortka aniga kula hadlahaya ee u dhaqaaqa xuquuq biniaadamka nin sharci yaraan ahay waxaan la socdo dhowr iyo lix bilood lix bilood iyo waxay iga maqan tahay waraaq dhalasho anin ku dhashay isbitaalka kenya mandera marka waxaa waye walahi cariiri badan ayaa jira dadka hata haddana waktigan oo la gaaro lagu jiro inay arrimaha la dagaalanka argagixisada ay socoto aad ayaa muslimiinta iyo soomaalida loogu dhibaa dhalashada sidii baasboorka baasboor haddaad waad bedelina hataa aad dhahda waxaa lagu lagula dhaqana sida adoo baasboor cusub la goosanaya gacmal madaxda kor xun ayaa soomaali lagu hayaa soomaalida dhulkan joogta qofka isagoo xaq lehe ee xaqiisa ku taagan see kenya kenya ku dhashay ayaa laga yaabaa inuu cabsi darteed u goos kibandar ama waraaq dhalisa cabsida lagu abuuray dhulkan cabsi maaha qofka biniaadanka waxaa la dhahaa cabsiyo natural iyo cabsiyo waxaa jirta qofka lagu abuuray instilin ku yaala qofka lagu cabsi lagu dhex abuuraya marka caruurtii iska dhaafo dadweynihii dadka dadkii weynaay ee waalidkii ahaay ayaa cabsanaya in qofa kibanda ugu weyna dhaha qofka cunugiisiina shaki laga giriyaa la gaari cunuga maadaa dhashay in cunugii la wareegto la dhaha ma ninkan aabaana ku dhalay ma hooyadana ku dhashay mayaabtiida la gaari waxaad sheegtay in cunugku ugu dhashay mandheera adigoo nin garyaqaana oo sharci yaqaana oo dalkii kenya jooga ama kenyana in lagugu dhibaayo haddana sharcigii cunugaagii dhashay waxaad kaloo ka dhawaajisay in arrintani ay salka inta badan ku hayso arrimahan la dagaalanka argagixisada cunug yaroo isbitaal hadda ku dhashay oo warqadiisii dhalashada ee xaqa uu u lahaa in cunugani caddayn u noqoto meesha uu ku dhashay iyo halka uu u dhashay maxaa maxaa iska galay bay kula tahay horta waxaa iska galay sharcigan la dagaalanka argagixisada kenya ayaa wuxuu qoraya wuxuu leeyahay dadweynaha dhanba qofkii oo soomaaliga waa potential terrorist waaye qof terrorist soo socda oo soo noolaanaya waaye aniga waxaan aaminsanahay waraqdan dhalashada inay loogu tirigelay wax hadday ugu badato labaatan iyo kow beri kabadan ay qaada sharciyan marka la kenya laakiin lix bilood aniga magaaladii aan degnaay cunuga isbitaal ku dhashay haddii cunuga duur ku dhalan lahay isbitaal uu ku dhalan laheen health facility aas joogin cunuga waxay ahaan lahayd laakiin cunugii de aniga health facility ku dhashay inay taarikh labo bishii koowaad ee sanadkan cunug dhashay ilaa hadda anigu magaalo madaxdii ee mandera county jooga waraaqda dhalashada heli waaya dhib sooma hadaba waraaqdi waa haya hadaba iinsoo diri kara waraaqdi iyadoo rasiidkeedaan haya laakiin weli warqadii dhalashada lama hayo lama hayo laakiin gadashay waxaa la gooyey intaas iyo afartan kun oo kartaasaa la gooyey marka ma dhibaato adi si gaara ku haysataa talow maya maya maya maya maya waxaa waye dhibaatada jirta waxaa waye inaad lalisl diibaal rabo hase ahaatee xasan daahir nuur oo loo yaqaano xasan geele oo horay uga tirsanaa booliska dalka kenya qaybta c i d da ayaa qabaa in dhibaatada xagga sharci helista ee dadka soomaalida haysata ay tahay mid jirta hase ahaatee ay sababta arrintaasi keenaysaa ay eedda wax ka leedahay soomaalida qudheeda sidaan u arkin horta dhibka wuu jiraa khaasatan dadka soomaalida way ku dhib qabaan laakiin dhibka waa dhib soomaalida ay gacantooda ku keensatay sharciga kenya wuxuu sheegahayaa ninka kenyaanka inay documentka baasboorka uu qaadan karo laakiin soomaaliga waxay dhaha howl fududaysi iyo ganacsi ayay ka dhigeen markan arrintii soomaalida waxaad arkaysaa ayaki dhexdoodii inay lacag ku bixinayaan kenyaanka kale waa qaataan soomaalida waa qaataan nin kasta wuu qaataa laakiin waxaad arkaysaa soomaalida keligeed inay lacag saaid ay u bixinayaan oo dad oo mukhallasiin oo dil ka dilaalahaya waxaad arkaysaa baasboorka inay inay ku qaataan sharciyan lacag in la bixiya lama raba laakiin soomaalida sideedaba iyadoo lacagta iska bixisaa dawladdana waxaad arkaysaa inay condition kala keentay muwaadinka kale lama mariyo interview interview baasboor looma maro lakin soomaali adigoo shaqaale dawladda ilmahaadi wax kasta dhalasha aqoonsi oo kibandar haystaan adiga baasboorkaadi dhalashadii waalidkaa waxaad arkaysaa weli haddana interview kale inay inay lagu marinaya taas sharciyan waxaan aragnaa qaynuunka dawladda u dhisan inay isu ka hedleen laakiin waa mid annaga soomaalida lagu bartilmaameedsanayo laakiin haddaad imaato meesha laga gooyo baasboorka soomaalida populationkeeda kenya boqol kiiba waa toddoba ruux laakiin haddaad imaata meesha baasboorka laga qaadanaya waxaad arkaysaa boqol kiiba lixdan iyo shan ruux ee meesha joogo inay soomaali yihiin taasna waxaad arkaysaa inay profiling keenaysa war soomaalidan intay u socotaa dhib kaloo soomaalida ay keentay ruuxan hooyada ahayn baad ku goosanaysaa ruuxan aabaha ahayn baad ku goosanaysaa arrimahaas ayaad keentay inay soomaalida lagu yar xanibo laakiin waxaan aad iyo aad u dhaliilahayaa soomaalida dhaqankeeda markii la dhaho sharciyan sharciga hala raadsado ayada nafteed inay dawladda kasii daran tahay soomaalida ayadaa ka dhigtay in shan boqol oo doolar lagu goosto nimanka shaqaalihii dawladdana ee maasuq maasuq ahaana way ka faa'idaysteen markan dhibka saa'id taasaad keenaysaa marka horeba maxaa qofka soomaaliga ah ka qaaday kalsoonidii ahayd inuu sharcigii maro oo broseskii ama khadkii qof kastoo kenyaana oo kale uu marayay in uu maro inay kalsoonidaasi qabaan markii hore maxaa ka qaada oo lacagtani gacanta ugu sidaan wallaahi waxaad waa dabeecad iyo dhaqan bay ka noqotay waxaana ka faa'iidaystay niman mukhallasiin iyo niman dilaal ayaa ka faa'iidaystay ayagkina waxay markii dambena xafiiskii laftiisa ayaaba ayaaba condition keenaya in faylkii soomaalida la qariyo sifii lacag loo sifii lacag looga maalo si lacag looga maalo ha waxa waaye soomaalida sideeda samar samarna ma laha ma howl fududaysina sidooda way garanhayaan khaasatan haddaad soo qaadato soomaalida sideedaba inay meel feel u galaan ma jeclo nin kasta ninka kale inuu kasii hormaru rabaa sabar ma laha iyo soomaaliya wax kastaba howl fududaysi wixii xaqa ee u lahaayeen inay lacag ku bixiyaan haddii lagu dhaho toddobaad inaad tugto waa toddobaad inaad tugto laakiin saddex maalin iga soo hormari laba maalin iga soo hormari ee lacag baan bixinaya dhaqankaas ayay soomaalida dib iskugu keentay kenyaanka kale iyagu ma bixiyaan lacagtan howlfududayska wallaahi wa aad bay u yartahay boqolkiiba waxaad ka dhigi kartaa waa hal ama waa laba waa hal ama waa laba wixii baa dhaqan iska noqday soomaalida sideedaba hadda xafiis iyo sharci baan ka hadlaynaa istaalka dawladda hadday tagtana waxay degdeg siniinkaas ayay rabaan daktarka ayaka dad nin kasta inuu ka hormaro daawadii xaqa ulahayeen bay lacag u bixinayaan markan waxa waayey waa dhaqan karagta ay soomaalida ay baratay xasan geele ayaa isagoo laba u kala qaadaya eedda culayska haysta soomaalida kenya ee dhinaca sharciga ayaa mar kale waxa uu leeyahay dawladda eed bay leedahay dadweynahana eed buu leeyahay eedu dawladda leeyahay waxa waaye dadkoodii shaqaalihii oo maasuq maasuqnili bara oo maasuq maasuq noqday laakiin maasuq maasuqna waxaa keenay soomaali haddaysan nin soomaali shilin bixin lahayn sharcigan si fudud oo ayaa lagu heli lahaa meesha waxaa waayey waxay noqotay waxay noqotay cudur bay noqotay soomaali soomaali bay u tahay ama ama aqoonyahan noqo ama wariye noqo ama dawlad u shaqee ninka ama waa cabdi iyo maxamed iyo cabdisalaan hadduu ama xasan hadduu magac leeyahay waxay u arkaan un soomaali soomaali keliya ma muslim oo dhan baa hal qaarad lagu riday muslim hataa dadka sawaaxiliga hindiga kulli waa la mariyaa interviewka kulli waa la mariyaa wixii magac muslim leh waxaan umalayn profile ay ku jiraan waa interview in la geliyo sharcigana waa sharci ka imaaday gumaystii ka imaaday dadka dadka xuduudaha degan waa interview wax kasta in loo mariyo wallahi ma sheegi karo waxaa la rabaa dad badan baa xuduud leh xuduud kenya masaayida xuduud bay leedahay beriyada xuduud bay leedahay dadkan tayitaga xuduud bay leedahay sawaaxiliga xuduud bay leedahay soomaali xuduud bay leedahay waxaad arkaysaa nimanka kale xuduudiyaha jooga inay arrimahaas la marinayn lakin soomaaliya la marina soomaalida waxaa waaye dhib ayada gacanteeda isku keensatay marka ma laga yaabaa in dawladda kenya ama wasaaraddan ama hay-addan socdaalka in ay qabto shaki ah in soomaalidii deganeyd kenya iyo soomaalidii kasoo qaxday soomaaliya inay kala saari waayeen oo taas ay ugu wacan tahay shakiga uu badan oo xataa mararka qaar laga yaabo dhinacii amniga xataa ay dawladda kenya u walwasho oo si ay isaga ilaaliso in dad qaladaad soo galay ama argagixiso ah ama dembiilayaala inay sharcigeedii qaataan oo adduunka ku maraan inay taasna diidayso dhinacaas lagama fiirin karo waa dhinacaas waa laga fiirinaya waay waxay dhahayaan waxoodan waxay dhahaan waa security screening security screening hadday tahay adigoo sharcigii kibandarki kenya wadato dhalashadii aabaha meeshaad ka shaqaynaysa ayaa weli processka lagu marinaya marka waxaad arkaysaa soomaalida iyo dadka kale ajnabiga ee laga shakisan yahay soomaalida inay ka burjirsakadaysa waxaasna waxaad keenay burburkii soomaaliya iyo dabeecadda soomaalida kenya joogta ay ku dhaqmaysa weli ma jirtaa marka intan ada ogaantaa inta screeningkan ay sameynaysay ama dawladda kenya hay-addeedan socdaalka baasaboorada iyo bixinaysa sharciyada bixinaysa inta screeningkan iyo interviewgan gaarka ay ku wadeen dadka soomaalida ah weli ma dhacda inay qabteen dad dambiilayaala wax dambiilayaal ay qabteen maan maqlin boqol kiiba sideetan dadka interviewga maro bassbortkooda wus wugu soo baxaa way sharcigana way helaan laakiin si dhibleba ayay si dhible si dhibleh oo la wareejis iyo muddo dheer ayay ku qaataan cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda siyaasadda kana mid ah soomaalida dalka kenya ayaa hase ahaatee dooda xagga sharci helista ee soomaalida dalka kenya kaga duwan midka ay qabaan xasan geelle iyo nuur cabdow beryahan waxaa yala socotay dadka soomaalida lagu dhibo micnaha baasaboorada markay qaadanayaan ama markay cusboonaysiinayaan laakiin anigu runtii baasaboorkii hore ayaa iga dhacay marka waxaan u socday marka waddan dibadda ayaan u socday marka waxaan aaday immigrationkaan aaday runaantii markaan meesha tegay waxaan la kulmay director of immigration services nil alexander in la yihahda marka alexander marka runtii waan u sheegay waan isu sheegay wuxuu yidhi galabta toban saac imo waxaan tegay around abari waxaan tegay adiga afar saac subaxnimaan tegay toban saac galabkeedan baasboorka waa lai siiyey marka habeenkaas waxaan u socday yani habeenkaas safar baan ahaa safar dibadda ayaan u socday marka wax dhiboon la kulmay haba yaraatee ma jirin marka foomkii aan buuxiyey marka wuxuu yidhi yani waxaad imaanaysaa tobanka saac imow tobanka saacna wuu si fiican uu ninkaa ii siiyey intaan baan ka garan karaya marka marka hanaanka caadiga ah ee dalka kenya marka baasaboorada la qaadanayo ama la cusboonaysiinayo qaadashada waa halkeeda laakiin marka baasaboorka qofka kenyaanka cusboonaysiisanayo caadiyan imisaa loogu talagalay inay qaadato imisa saac waxa weeyaan fo form baa la buuxiyaa formka markii la buuxiyo waxaad sugaysaa week ugu badnaan toban cishaad sugaysaa toban cisho markaad baalka bedelaysid oo micnaha markaad baasaboorka haysto baasaboorka bedelaysa weeyaan oo baasaboor cusub adan qaadanaynin yani isbuuc ka badan inta badan yani ma dhaafto laakiin markii micnaha aad qaadanaysid micnaha yani baasaboor cusub way dhici kartaa ilaa bil inay kugu gaarto processka markaa jira darteed laakiin anigu markaan meesha tegayay runtii ninka meesha joogana waana isnaqaanay oo micnaha runtii inaan isla soo shaqaynay muddo fog gobol gobolka gobolka northeastern oo ka shaqayn jiray marka anigana meeshaan macalin ka ahaan jiray sanado fog sanado hore aan soo dhaafnay marka marka markuu i arkay marka wuu i gartay marka wuxuu yihi macalimu galabta iyo toban saac imaa ku siinaya maadaama ad caawa baxaysid marka aniga arrintayda waxay ahayd arrin gaaray ahayd special case waxay afka qaad lagu yidhaaha maadaama aan safraayay yani run maadaama aan safraay aan safraayay liina garanayay sidaa marka liigu siiyey marka markaan soo koobno saaxiibtinimada iyo aqoonta shaksiyan ee lagu garanayo ee qofkii ka iskaagahay uu ku garanayay ayaa kuu fududay soomaalin gelinkeed baasaboorkaaga lagugu cusboonaysiiyey inta badan saas hadalka udhigi kartaa saa waa udhigi karaysaa maxaa yeelay yani qof qof ku cusub maanan ahayn yani way garanayay qof ku cusub maanan ahayn qofka aan la garanayn ee wixiisana ay saxan yihiin ee kenyaan dhalada imisay ku qaadan inta badan qofka wixiisa ay saxan yihiin oo kenyaan dhalada waxa weeyaan processka caadigu marayaa hadduu bata muddo todoba todoba yani seven days gudahood ku qaadanaya hadduu baalka bedelayo haddii kalena micnaha in ka yar bil buu ku qaadanaya haddii baalku uu cusub yahay maxaa yeele proceska haddu dheer marka proceskan buu maraya dhammaan dadka kenyaanka wada maraya ama soomaali ahaaw ama kenyaankana ahaaw mar badan in kenyaan tahay waxaa proceska mid waa un hal mid un weeyaan tusaale ahaan haddii qofka uu safar deg dega soo galo sidaadoo kale oo uu ku baraarugo in baasaboorkiisii dhacsan yahay maalin ka hor markii uu tago ma jirtaa qaab deg dega ama expressa oo qofka baasaboorka uu ku cusboonaysiin karo oo system saxa oo toosan oo dalka kenya ka jira ma jiraa ha waa jira masalan hadda aniga markaan tegayay waxaan tus tigidkaan tusay inaan caawa baxayo tigidku tigidku fiiriyey marka inaan baxayo caawa ugu ogaa waxaa kaloo jira ardayda studentiga ama qof marku arday yahay oo dibadda ama jaamacadda u socdo haddii marka berri oo kale yani laga rabo iskuolka laga rabo ama jaamacadda laga rabo sidoo kale waa loo fudaynaya waayo waa ninkan waa nin socdo jaamacaddii ay ka tegaysaa marka way siinayaan way ku qasbi inay siiyaan wa waxaa loo bahay marka inuu soo bandhigo yani admissionka jaamacadda iyo waktiga jaamacadda ay bilaabanaysa haddii berri oo kale ay bilaabanaysa jaamacaddii in la celiyo maaha ardaygaas waa in marka loo fudayaa marka baasaboorka saa loo loo siiyaa haddii qofku micnaha u yahay qof micnaha dawlad u shaqeey u yahay oo dawladda micnaha yani shaqo u socdana waa lamid weeyaan yani waxa weeyaan departmentkii uu ka tirsan yahay ayaa warqad soo qoraya oo usoo qoraya immigration usoo qorayo marka waxa le ninkaas safar buu usocdaa oo yani dawladda ayuu socdaa marka waxa waktigaas u baxaya marka isna way ku qasbay marka inay siiyaan marka haddaad si u fiirisid waxa weeyaan de waxaad ay toosan yihiin waxaad ay xalaal yihiin cid ku diidi karta bale wadankan xaq baan kuleenahay wadankan macnaha waxa weeyaan yani waxa weeyaan waxaan ka nahanay stakeholdersaan ka nahanay macna waxa wey qof wax kuu diidi kara malaha waxa waxa mashkulad waxa weeyaan waxaan has ku toosnaa wax isku toosan keen maxamed hire gaarane oo loo yaqaano caynte waa xildhibaan laga soo doorto deegaanka lagdheera ee gaarisa county waxaan wax ka weydiiyey cabashada ay qabaan qaar ka mid a dadka soomaalida kenya ee ku aadan helista kibaandhaha iyo baasaboorka dalka iyo sidoo kale sababaha keenaya in soomaalida ay ku adkaato helista waraaqaha aqoonsiga horta way ka jirtaa way kala way kala dhib badan tahay waan la soconaa waxoogaa dhib baa jira oo ku saabsan markii la helaayo maxay aheede documentkaas sida baasboorka ama i d ga i d ga inta badan dhibaato badan kama jirto ninkii ay warqadihiisa iyo arrimihiisa ay saxsan yihiin maxaa yeelay waxaa laga soo gooyaa gobolada gobolada marka waxaa jira guddi oo u xil saaran inay sameeyaan baaritaan ama waxa loo yaqaano vetting guddigaas waa dad deegaanka u dhashay odayaal iyo dad badan oo la aqoonsan yahay waay oo la garanayo marka qofkii odayaashaas ay gartaan inta badan kuma rafaado si fudud ayuu ku ayuu ka helaa waa markaa ka hadlo waxaa loo yaqaano kibandaha ama i d cardka middan baasboorka caqibo badan baa iska jiraan inta badan inkastoo dadka wixii markay saxsan yihiin dadka waxooda markuu saxsan yahay amaba laga yaabo hooyada iyo aabbaha iyo meeshii aad ku dhalatay iyo wixii o dhan markay sax sax yihiin inta badan laguma dhibo dad badan oo si fudud ku helaa jira laakiin haddana waxaa iska jirtaa dhibaato badan oo ay dadka kala kulmaan waan la soconnaa documentka markay la imaadaan in la wareejiyo ama maxaa la dhihi jiray waxoogaa aada loogu dhibo way jirtaa waxaa kaloo jirtaa dadka muslimiinta ah yacni sharci gooni u ah oo in betin wax wadax lagu sameeyo yaa iska jirtaa waxaas o dhan marka waxoogaa caqiba noocaas o kale way ka jirtaa xagga baasboorka waa la ogsan yahay nin walba oo kenyaan wuu ka warqabaa wuuna ogsan yahay marka dhibaatada nooca way jirtaa khaasatan baasboorka laakiin inta badan kibaandaha ama idiga waxa loo yaqaano haddii ay waxaada saxsan yihiin matsalan fara qaxooti haddaad ku jirto way adkaani inaad maxaa la dhihi jiray aad aad maxay aheed kibaandaha hesho waxyaabaha badan oo hadda dhibaatada ka dhacda waxay kamid tahay dadka hadda waa reer guuraa dad badan oo wadani ah oo kenyaan ah ayaa maxaa la dhihi jiray waagi qaxootiga raashiinka laga bixin jiray raashiin iyo wax u doonteen fara qaxootiga ay galeen iyagoo kenyaan ah oo aabahood iyo hooyadood iyo maxaa la dhihi jiray reerkooda dhan bal aqoonsiya la garanayo haddana farahooda waxay ku jiraan qaxootiga marka kibaandihii markii lasoo ninka uu soo codsado ama gabadha ay soo codsato oo inta nairobi u imaado brocesska waxay tusini fara qaxooti inuu ku jiro marka way adkaani yani micnaha lama dhihi karo iyadoo ageen dadkii aabihii ama hooyadii ay kibaandhahoodii kenyaan yihiin laakiin haddana cunugii wuxuu ku jiraa fara qaxooti marka caqaba noocaas way jirta xag kibaandhaha laakiin kibaandhaha haddii warqadahaada iyo maxay aheeda waraaqdii dhalashada iyo hooyada iyo aabaha ay saxsan yihiin laguma rafaado inta badan annaga waan goynaa maalin walbo meesha hadda la dheera laga soo doortay waa laga gooyaa dhibaato badan oo noocaasna kuma helno laakiin baasboorka khaasatan waan la socdaa waxoogaa dhibaataa jirta waa gartay marka labaan u kala qaadaynaa dhinacan kibaandhaha waxaad ka dhawaajisay in dad badan oo soomaali ah reer guuraanimada darteed iyo xilliyada adag ee lagu jiro inay xeryihii qaxootiga farahoodii ay dhigeen oo si halkaa raashiin iyo ay uga helaan waxoogaa ay ku noolaadaan laakiin taasna ay dhibaato kale keento oo muwaadinimadoodii ay lumisay haddii marka dhibaatadaas dadkan ay ku dhacday oo aad og tihiin in dhibaato darteed ama gaajo darteed ay xeryihii qaxootiga u tageen oo sidaa farahoodii meelaha ay ku tageen maxaa adinka marka waajib oo idinka saaran inaad qofkaas muwaadinimadiisii usoo celisaan oo aad ku ugu fasiraysaan dowladdii kenya in dadkani ay dhibaato darteed ay farahoodii halkaas u aadeen laakiin ay yihiin dad kenyaana arrintaa iyada dawladda aad bay ula socotaa waan u sheegnay sidaa la socoto laba kun toban iyo sideedii waxaan u malaynay guddi baa la bixiyey waxay tegeen harayaha qaxootiga waxay dhaheen nin walba oo muwaadinimadiisa caddeyn karo waxaan rabnaa inuu isdiiwaangeliyo waa la isdiiwaangeliyey ku dhowaad afartan kun oo dad oo kenyaan ah oo soomaali iyo dad kalada iskugu jiro ayaa meesha iska diiwaangelisay oo caddeyn caddeymo keeneen inay kenyaan yihiin processka wuu socdaa weli haddii aad jaraa-i ka raacaysay ayaan horumar laga jiro saddex usbuuc waxaa tegay wasiirka muxuu ahaa ku-xigeenkiisa wuxuu tegay xarada qaxootiga wuxuu ballan qaaday bisha sideedaad wixii ka bilowdo nin walbo kenyaan eh oo fara qaxooti ku jiro oo dokumentkii iyo cadeynkii ama dhalashadii ha ahaato ama waalidkiisa kibaandhaha ama maxay aheede waalidkiisa dhalashada ha noqoto dokumentkaa keeni karo iyo sharciyada faraha in laga saaraayo oo muwaadinnimadiisi micnaha la xaqiijinaayo oo dib loo siinaayo kibaandhihii ayuu halkaa iyada ka sheegay annagana dawladda waan u sheegnay wasiirka maxay aheeda amniga dhowr jeer baan la fariisanay anagoo xildhibaano fara badan oo laga soo doortay gobolka waqooyi bari ah meelo badan baan geynay hadda nafteeda baarlamaanka waxaa kusoo socdaa waxaa loo yaqaana statement ama maxay aheede yani in la keeno maa dood ku saabsan dadka muwaadiniinta ah marba hadduu qofka sheegi kara ama caddeyn karo inuu muwaadiniin kenyaan yahay in sida ugu dhafa badan faraha qaxootiga laga bixiyo taa marka waa dadaal aan aan kula jirnaa waxaan rajeynaya insha allah muddo dhowbo in hawsha iyaga ay mira dhasho oo wixii kenyaan ah kenyaanimadooda loo soo celiyo dadki kaloo micnaha marka iyada aan kenyaan ahayn de wadankii ay aya marka iyada ay ku joogaan qaxootinimo ama waxa loo yaqaano elian inkastuu xildhibaan caynta tilmaamay in qayb ahaan sababaha keena in soomaalida kenya ay ku adkaato helista kibaandhaha ay eeddeeda leeyihiin soomaalida ayuu dhinaca kalena waxa uu tilmaamayaa in baasaboorka qudhiisa aanay adkayn helistiisa haddii uu qofku buuxiyo shuruudaha looga baahan yahay basaboorka horta barta haddii lasoo cusboonaysiinaayo oo waxa loo yaqaana replacement ingiriiska ay dhahaan oo mar hore basaboor aad laheyd oo dib loo soo cusboonaysiinaayo wax dhibaato inta baa lagalaba kulma wuu iska fudud yahay basaboorkaaga hore unbaad geyni basaboorka cusubna waa lagu siin waa lagu siin keliya waxaa jirta caqibo ee dadka hadda micnaha maadaama la dhahay bisha sideedaad dhammaadkeeda yay ku eg tahay in basaboorka hore la isticmaalo dadka aada u fara badan caqibadaa marka ama soomaali ahaw ama qof kale ahaw haddii ay noqoto basaboorka la bedelayo hadduu bedelaad noqdo caqibada nin walbo kenyaan bay haysataa wax soomaali gooni oa baahan soomaalida marka meesha caqibada ay ka haysto waxaa waaye basaboorada cusub yani new application wax la dhaha qofka markuu basaboor cusub uu dalbanayo run ahaantii waxyaalo badan oo hadda maxay aheedee ku saabsan isheeg documentkii iyo oo isdabamarsan oo fara badan oo maalin walbaba anaga aan ula tegno director generalka ama ninka maamulaha weyn maamulaha guud maxay aheeda basaboorada ayaa jirta oo shacabka na soo doorta intay noo imaadaan aan u tegeyno oo aan ufududeyno aan dhahayna dadkan anaga aqoon ulahay hala siiyo basaboorada hala siiyo kuwa badan oo marka wax iska yara dabamarsanna way jirtaa marka inta badan waxay u badan tahay yacni documentka aan saxsaneen magac isdabamarsan magac maxaa la dhihi jiray lagu qaatay qof kale magaciisa aad ku qaadatay wax fara badan oo waxaa jirtaa runta iska qaldan xagga maxaa la dhihi jiray document markii la dhahaa laakiin qofkii documentkiisa saxsan yihiin oo wax walba diyaar u yahay inta badan laguma dhibo waa la siiyaa maxay aheede basaboorka laakiin meeshii waxoogaa waa iska jirtaa oo dad muqalisiin dhaha jiraan meesha oo howlaha ku adkeeyo dad badan oo soomaali waxaa jirtaa dibaanaha markay imaadaanba inay rabaan maxay ahe basaboorka ay doonayeen inay muqalisiin iyo wax la dhiilgareeyaan oo sidaa iyada hawshooda ku ku adkaato oo maxaa lii jira xagaba ku noqoto marka ma jirtaa in dadka soomaalida ah iyaga documentigooda si ula kaca loo qariyo si ay lacag u dhiibaan oo la bidaayo soomaalida in markii waxoodi lagu adkeeyo markiibay lacagta soo taagayaan lacaga aan sharci ahayn wallahi caqibo noocaa way jirtaa hadde dadka anaga maanaan arag laakiin dad badan oo arrintaa ka cabanaayo wayna soo gaareen warkooda warkooda wayna soo gaareen oo ka cabanayo oo dhahayo aniga maxaa la dhihi jiray filekii baa iga maqan laba laba bilood baana filekii daba socdaa meeshuu joogo ma garanayo dad fara badan oo noocaas dhahayo way jirtaa dabcan wayna dhici kartaa inay manaha howlo noocaas ay jiraan intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aanu ku eegaynay waxa ugu wacan in soomaalida kenyaanka ah ay ku dhibaatoodaan helista aqoonsiga muwaadinimo ee dalka kenya ee ay xaqa u leeyihiin sababaha ka dambeeya in imtixaan gaara la mariyo iyo in qaarkood loo diido kaarka aqoonsiga ee muwaadinimo ee loo yaqaano kibaandhaha iyo baasaboorka amaba ay muddo dheer ku qaadato helistooda intaan mar kale dhegaystayaal hawada ku kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo